إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد darsigani shalay waxaa ugu dembeeyey ismowsuulka wuxuu u baahan yahay sila iyo caa'id caa'idka waa damiir aa la yidhi damiirkaasoo daboolayo waafaqaya mowsuulka xagga ifraadka iyo xagga tasniyada iyo xagga jamaca iyo xagga tadkiirka iyo xagga taaniidka intaasuu ka waafaqaya ha la yidhi damiir marka markii la yidhi damiirkaas wuxuu noqon karaa damiir qaa'iba waa sida ugu badan waa noqdaa wuxuu noqon karaa damiir mutakalima wuxuu noqon karaa damiir mukhaadaba intaba waa noqdaa waa noqdaa marka damiirku wuxuu noqon karaa damiir qaa'iba waa kuwa mihaaliya ka mid ah wuxuu noqon karaa damiir mutakalima wuxuu noqon karaa damiir oo mukhaadaba intaba waa noqon karaa damiir mutakalima waaba inii miaaliyey kawaakibku wuxuu ku miaaliyey gabaygii cali bnu abi aalib maalintii khaybar markii la furanayey nabiga sala allahu calayh wasalam xoogaa markii lagu daahay khaybar laguna dhibtooday buryana la hareeraynayey ay cuslaatay uu subaxdii dambe yidhi maanta waxaan raayada dagaalka u dhiibayaa nin ilaah iyo rasuul jecel ilaah iyo rasuulna jecel yihiin ninkiina cali bnu abi daalib uu noqday cali bnu abi daalibu u dhiibey cali markuu u dhiibey waxa weeyaan dhufays adagaa la rabaa in la jiro dhufayska ninkii madaxda ka ahoo yahuudka ahayoo marxab la dhihi jiray oo waxa weeyaan garwaaxiidsan seeftiis iyo hubkiisiia soo baxay oo baxru rajas tirinaya marka mubaarasay ku bilaaba jiray dagaalku ninkaasaa soo baxay oo le qad calimad khaybaru annii marxabu shaaki silaaxi badalun mujarabu adcanu axyaanan wa axyaanan adribu ida luyuusu aqbala tatalahabu isagoo geegaaraya uu soo baxay yahuudkii oo leh khaybar oo dhan waa taqaanaa yidhi anuu marxab inaan ahay oo nin la yaqaanoo caanbaxay aan ahay garwaaxeedsan hubkiisa geesi la jirabayna ah ee aan hadda lay bara doonin warmaha ayaan ku mudaa cadowga marar marar badanna seeftan ku garaacaa marka libaaxyaalku iyagoo holcaya soo jeestaan uu yidhi markuu yahuudkii sidaas yidhi aa cali bna abi aalib yidhi ana aladii samatnii xaydarah darqaamu aajaamin walaytu qaswarah cabludiraacyni shadiidu lqasarah kalayfi qaabaatin kariihi lmandarah adribuu bisayfi riqaaba alkafara akiiluuhum bisayfi kayla sandarah wuxuu yidhi calinaa ana aladii samatnii xaydara aniguna waxaan ahay wiilkii hooyadiis ku magacowday xaydara xaydara waa ismun min asmaa'i alasad darqaamu aajaamin walaytu qaswara waxaan ahay libaaxa hilimaha gala iyo libaaxa habeenkii rima cablu diraacayni waxaan ahay mid dhudhuma buuran gacmo xumo oo dhudhuuban wax tari maayaan seefaa la ysku garaacaa waxaan ahay mid dhudhuma buuran shadiidulqasara ee qoor buuran waxaa weya luqun dheera dhuuban gabdhahay ku roon wiilasha luqun buuran oo libaax aad moodaa la rabaa marka wuxuu yidhi shadiidulqasara qasarada waa luqunta waa surka oo aad u buuran waayo qasaradu marka wuxuu yidhi nin dhudhuma buuran oo qoor buuran ayaan ahay kalayfi qaabaatin kariihi lmandara waxaan ahay libaaha hilimaha amase hawdka gala meesha dhur dhirta badan oo dhirteedu saas iskugu duuban tahay oo aan xataa la dhex mari karin waa laga cabsadaa bahalladaa ku nool sida badan meelahaas dadka soomaaliga soomaaliga aad ugu kala duwan yihiin lahjadaha qaar waxay yidhaahdaan hilin qaar waxay yidhaahdaan kayn qaar waxay yidhaahdaan jiq gabar waxay yidhahdaan juq gabalba hawd hawdka laakiin waa la dhex galaa soo maha kanu waa meel gaara hawdka waa la dhex maraa isaga hawdka dhirtiisu waa badan tahay laakiin waa la mari karaa hawdka laakiin tanu waa dhir weyn oo isku baxday bahallada libaax iyo balaayahaasaa gala wuxuu leeyay kuwaasaan libaaxa meeshaas gala marka waa khatar wey libaaxaasaan ahayuu leeyahy oo muuqaalkiisa xataa la kaadoon la fiiri karin markaasuu yidhi adribuu bisayfi khiqaaba alkafara iyo ru'uusa alkafara labadaba waa la weli seefahan ku garaacaa qooraha gaalada ama madaxyaalka gaalada akiiluhum gaalada waa u beegaa bisayfi seefta kayla sandara gabadhii sandara la dhihi jiray beegeedii oo kale gabadhaas waa gabarh ganacsato ay aheed koombada aad u buuxi jirta koombada aad u buuxi jirta marka wuxuu leey anna seeftan aad gaalka ugu buuxiyaa geesinimadu waaskaas macno laheed laba seefooday isdhaafsadeen labadii seefood markay isdhaafsadeen calinta taas ku dhuftay oo koofi bireedkii kala gooyey oo madaxa kala gooyuu gawsahaas dambe seefta qabadsiiyey madaxiina labadaas caduu noqday gadaalu isagoo geegaara iskaga laabtay walaalkiisaa soo baxay marka marxab markaasaa waxaa usoo baxay zubayr ibnu cawaam asna oo geegaaray hadda waa ogta dagaal macno male hadda fulayaan toddobada fogeysto u madfax iska soo ridu toban dil macno male hadda laakiin maantaasu dagaalku geesinimadu macno leheed maantaasay macno leheed qof seef xulcayda soo watoon kaa leexayn ma jirto waa seerowda ma jirto ee ama adaa tega ama isaga tega daqiiqaday wax dhan u kala dhammaanaya inta hawdka dabada lala galo xabad la iska soo rido maogtahay geesinimo maaha marka hadalkaas cali waxaa ku jira fiiri ana aladii samatnii ummi xaydara ana anugu aladii kiiana samatnii hooyaday igu magacowday marka ana waa mubtada aladii waa khabarkii samat waa ficil iyo calaamu ta'niif nuunulwiqaaya yaadu waa mafcuul bihi ummii waa faacilkii samad waxaa ah siladaas marka samatnii ummii ah siladii ah jumladaasaa siladiiya ficil iyo faacilkaas iyo mafcuulkaasaa siladiiya caa'idkii yaa ah samatnii yaa mutakalimkaas maxaa yeelay aladiida ayadoo mutakalim ku dhacayday ana anugu fiiri ana anugu aladii kiya samatnii hooyaday ay ugu magacowday marka hadda aladiida anadaasay qabar u aheed soo maahan mutakalimay ku ka hadlayda khalaas markaa ya-dan yaa mutakalimkaa u laabanayda wa anta aladii talwi lkhuyuula ru'uusaha gabayga kalu inin dhigaayo farasdaq waxa weyn adugu waxaa tahay midka fardaha qoorta madaxa laaba taasna waa mukhaadabkii anta adugu aladii kiyaa tahay fiiri talwii oo laaba alkhuyuula fardaha ru'uusa madaxyaalkeeda marka kaasna waxa weeye talwii oo talwii faacilkeeda waa mukhaadab talwii adiga laaba wey alkhuyuula fardaha ru'uusa madaxyaalkeeda alkhuyuula alaleey talwi faacilkeedu waa anta isagaana ah caaidkii maxaa yeele aladiida mukhaadabka ku dhacaydo anta adiga aladii kiya anta adiga aladii kiya marka talwi faacilkeeda ah caaidkii marka maxaan ogaanay caaidka marka lagu leeya waa damiir wuxuu noqon karaa haa'ib wuxuu noqon karaa mutakalim wuxuuna noqon karaa mukhaadab waxaan rabnaa marka sharaxa in xoogaa laga fiiriyo fiiriya sharaxa waa in la fiiriyo meesha uu yidhi waqad yuxdafu in la xadfa la arkaa intaas ama shalay aan soo qaadan amaan hadda ku darnay waxay yihiin waa damiirkii caayidka ahaa oo madkuuro oo la sheegay oo jumlada silada la socda isagoo madkuur oo la sheegay laakiin waxaa dhici karaba in la xadfaba caayidka oo uu maxduuf yahay wuxuu ku yidhi waqad yuxdafu in la xadfa la arkaa huwa huwa caaidkii marka marka la xadfaayo shuruuduu leeyahay mar walba wuxuu noqon karaa marfuuc wuxuu noqon karaa mansuub wuxuu noqon karaa majruur marka mid walbaaba shuruuduu leeyahay sharaxa marka in la aqriya laga maarmaana fiiri sharaxa meeshuu ka qabtay waqad yuxdafu huwa caaidkii in la xadfaa la arkaa marfuucan xaalo uu yahay mansuuban xaalo uu yahay wa majruuran xaalo uu yahay saddexda waa la xadfi karaa caaidkii oo marfuuca waa la xadfi karaa caaidkii oo mansuubana waa la xadfi karaa caaidkii oo majruurana waa la xadfi karaa goorma idaa dalla hadduu tuso calayhi caaidka daliilu wa shardu jawaasi xadfi lcaaid mid walbaa shardiyu leeyay marka hadduu marfuuc yahay shuruud gaaruhu leeyahay hadduu mansuub yahayna shuruud gaaruhu leeyahay hadduu majruur yahayna shuruud kaluu leeyahay isku shuruud maahan sharaxa wax yar idinkaga taabanaya kutubaha weynaa loogu tegi doona insha allahu ye wuxuu ku yidhi wa shardu jawaasi xadfi lcaaidi caaidkii la xadfidiisa banaanaashadeeda shardigiisa caaidka almarfuuci la rafciyey an yakuuna waa inuu yahay caaidkaasu mubtadaan mubtadahaasoo mukhbaran canhu looga qabray bimufradi shardigaasu leeyahy caa'idka isagoo marfuuca marka la xadfaayo shardi waxaa ah caa'idku inuu mubtadaya caa'idka la xadfayaaba mubtadaa waa damiir mubtadaa o khabarkiisuna waa mufrad wax kale waa inuusan noqon shardigaasu leeyahy si kale looma xadfi karo isagoo marfuuca tusaale naxwo waa aayadda qur-aan oo matnigu noo dhigayo waqad yuxdafu ilaxadfa larka naxwo lanansicanna wallaahi waa siibaynaa oo siibaynaa oo siibaynaahu ilaah yidhi min kulli sheecatin firqa dhammaanteed ayuhum koodii ashaddu huwa asagu ashaddu adayga badan cala araxmaani citiya midka ilaahay ugu madax adkaa aan firqo walba marka hore soo qabayna markaasaan jahanamo ku tuurayna lanansicanna wallaahi waa siibaynaahu siibaynaahu siibaynaahu ilaah yidhi min kulli shiicatin min kulli firqatin koox dhammaanteed intii isku mabda aheed oo qalloocneed dhammaantood waxaan ka soo siibaynaa ayuhum hadda ayudu waa mafcuulu bih waana waxa weeyaan damaa la saaray waa mabni marka waa mabni waa halkii maroy mabniga noqoto so uma jeedid waa mabni lananzicna laamtu waxaa la ihahdaa waaqicatu fii jawaabi qasam nanzicna waa ficil mudaarico nuunta lagu bilowday waa mabni maxaa yahay nuuru tawkiid faqiilaha la xidhiidhsatay mabniyin cala alfatxi laa maxala lahu min alexraab wey nuunu tawkiidka waa xaraf faacilka waa damiir musatir wujuuban taqdiiruhu naxnu min kulli jaar majhuurka nanisicana ku tacaluji kulli mudaaf e shiicati mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhiri ayu waa mafcuulu bihigii nanisicana waxaa tihi ayu ism mawsuulin bimacna ladi mabniyun cala dami fii maca nasmi mafcuulu bihi nanisicana aydu waa mudaaf humna waa mudaaf ilayhi haadaa mudaaf ilayhi ah mabniyun cala dami fii maxali jarin mimtuna waa calaamati jamci dukuur ashadu waa khabarun limubtadain maxduufi taqdiiru huwa waa kaasaa ciidka xadfano huwa a mubtadaa هو ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الضم مبني على الفتح في محل رفع اشد خبر المبتدا جملهاس مبتديه خبرك هو اشد والجمله من المبتدا وخبر لا محل لها من الاعراب لها ناصره الموصول او ايها او عائدك والموصول الى والعائد الى الموصول المبتدا المحذوف اه مبتدا محذوف كلفت كيسوي شروطنا والله هي عائدك ومرفوع شرطك والله هي كو ومبتدا هرت labo khabarkiisina waa mufrad oo waa ashaddu marka isagoo marfuuca marka la xadfaayo shuruuddaasuu leeyahy shuruuddaas ayuu leeyahy waqad yuxdafu ila xadfaa la arkaa naxwu lanansicanna waa siibaynahu siibaynahu siibayna min kulli shiicatin koox dhammaantood ayhum koodiyaan siibaynaa ashaddu huwa ladiiguba ashaddu adayga badan cala araxmaani allaha raxmaanka ku adayga badan oo ku madax adayga kaasaan inta soo siibnaa naarta ku turayna ey alladii kii huwa isagu ashaddu adayga badan taas waxaan uga gudubnay ayadoo la xadfay caaidkii caa'idkii oo marfuuc ah shuruuddiisiina waa la helay waxaad aadaa markaa caa'idkii oo mansuuboo la xadfay sharaxa fiiri shardiyuu leeyahay markuu mansuub yahoo la xadfa sharaxa fiiri markuu mansuub yahoo la xadfa shardiyuu leeyahy markuu ey aladii huwa ashaddu markuu qabtay sharaxa fiiri wa shardu xadfi lcaa'idi caaidka la xadfidiisa shardigeeda caaidka almansuubi ee la nasbiyey an yakuuna caaidkaas waa inuu yahay marka la xadfi karo mutasilan horta damaairtso mutasil iyo munfasil ma ahayn marka isagoo mansuuba la xadfayo shardi waxaa inuu mutasil o shardiga labaad wa naasibuhu caamilka nasbida damiirkaas mutasilka ah ficlu waa inuu yahay ficilkoo taamun taam ah ficil naaqis lama ogolo kaana iyo qawaadeeda ma nasbi karaan o amase waصfun waa inuu yahay waصfigaasoo hayru silati al al siladeed aan ahayn waصfi haddii lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waصfi waa isim faacil iyo isim mafcuul sife mushabaha ismu tafdiil weeye laakiin haddee meeshaan kuwa loola jeedaa waxa ay tahay waa isim faacil iyo isim mafcuul iyo sife mushabaha amilatu baalaqana marba hadii lg ism faacil waa kugu jirtaa oo iyada lafteedu waa isim faacil wax kale maaha oo mubaalaqo loo dhisay waay marka waصfi aan al ku jirin w ism faacilon al ku jirin ism mafcuulon al ku jirin waa kuwaas wey labadaas mid ka miduhu waa inuu nasbiyey damiirka marka isagoo mansuuba la xadfa laba shaya mid lagu nasbina ficil taama in lagu nasbiyo iyo waصfi oo aan al sila u ahayn lagu nasbiyo marka ficil taama markii la yidhi maxaa baxay ficil naaqis waxaa baxay wixii xaraf lagu nasbiyey sida ina iyo qawaadeedii marka lagu yidhi waصfi aan al sila u ahayna maxaa baxay wasfi al ay ku jirto mid lagu nasbiyo waa inuusan ahayn kaasaa la diidaya ayadoo ficilkii lagu nasbiyey matniga kuu miaaliyey wanaw hy wanaxwu yaclamu alla waa og yahay maladii kii tusiruuna aad siraysanaydaan iyo wamaa kii tuclinuuna aad muujinaydaan fiiri yaclamu waa ficil mudaaric faacilkii waa huwa alla u laabanaa maadu waa ism mawsuulu mafcuulu bih weeye tusiruuna waa ficiliya waa ficiliya faacil waa afcaal khams jumladaas oo tusiruuna aamaada sila u ah aawa caydkii waa maxduuf tusiruunahu wey marka waa tusiruunahu waa mutasil horta shardigii koobaad waa la helay ilaa munfasil xaala dhiila hadduu yahay iyaahu ala dhiila munfasil mutasil waa soo kala baran tusiruunahu waa mutasil shardiga labaadna waa la helaa ficilka nasbiye tusiru waa ficil taam maahan kana iyo khawaadeedii iyo wamaakii tuclinuuna aad muujinaydaan kana waa la mid maada waa ism mawsuul tuclinuuna waa afcaal khamsa waa ficil iyo faacil jumladaasaa silaa caydkii waa maxduuf ay tuclinuunahu weye waa mafcuulka tuclinuuna ey aladikii maadu inay aladiitu ku tusaa tusiruunahu aad siraysanaydaan iyo waladikii tuclinuunahu aad muujinaydaan taas waxay ahayd ayadoo ficil lagu nasbiyey caydkii ayadoo wasfi lagu nasbiyey waa gabayga uu hoos idinkugu dhigayo mallaahu muliika fadlun faxmadanhu bihi famaa ladaa gayrihi nafcun walaa darac wuxuu yidhi shaacirka maladikii allaahu allah muuliika midku siinaaya uu yahay fadlun waa dheeraada ilaahay xaq uguma lihid faxmadanhu ilaahay mahdi bihi shayguu ku siiyey ku mahdi famaa ladaa kayrihi ilaahay kayrkiis agtiisa kuma sugna nafcun waxtar walaa dararun dhibna kuma sugna maladiki maadu waa ism mawsuul bimacnaa aladi waa mubtadau lwal allahuna waa mubtadau haani muuliikana waa khabarulmubtada haani mubtadaha oo haaniga oo allaahu ah iyo muuliika oo khabar ah jumladaasaa siladii muuliika waa isim faacil owla waasiya waa isim faacil oo ka yimid marka muulii waa isim faacil laba mafcuulu qaadana mafcuulu awalkii mudaaf ilayhi u noqda waa kaafta mafcuulu aanigiina waa maxduuf muuliikahu au ahaa marka hadda fiiri muuliikahu haadaas waana damiir mutasila waxaana nasfiyey wasfi aan al u ahayn silo maladikii allaahu allah muuliika ey muuliikahu midkii ku siina uu yahay waxa alla ku siinaa fadlun fadluntuna waa qabarkii maada mubtadaha awelka qabarkiisii wey waxa alla ku siinaa war waa dheeraad u iska kaasiiyey maahan xaq isaga waajib ku ood aduug ku leedahay maahan faxmadanhu fa bisababi daalika inuu dheeraad yahay daraaddeed faxmadanhu ilaahay mahdi oo mahdi bihi shayguu ku siiyey ku mahdi famaa ladaa kayrihi ladadaa danaf waa qabar muqadama nafcuna mubtada muahara famaa ladaa kayrihi allah kayrkiis agtiisa kuma sugna nafcun waxtar walaa dararun dhibna kuma sugna abyaanta hadde waa inin raaba soo raabta waa inaad soo eraabataan minxatuljaliilka waa haysataan sooma marka waa inaa eraab aad loo soo eraab abyaadda halkaas marka waxaan uga gudbaynaa caa'idka asagoo mansuuba marka la xadfayo iyo shuruuddiisa waxaa soo haray caa'idkii oo majhuura marka la xadfayo asna shardiuu leeyahy hoos ka fiiri wa shardu xadfi lcaa'idi lmajhuuri bilxarfi waa kan ku yidhi halkaasuu kaaga qabtay markuu beytka dhameeyey beytkan hadda akrinayna markuu dhameeyey ay aladii allaahu mulikahu fadlun wuxuu ku yidhi wa shardu xadfi lcaa'idi caa'idka la xadfidiisa shardigiisa caa'idka almajhuuri lagu jiray bilxarfi an yujara waa in lagu jaro bimili maa xaraf mid lamida jura bihi lagu jaray almawsuul horta caa'idkaoo majhuura marka la xadfa shardi waxa ah mawsuulkuna inuu majhuur yahay o isku xarafna waa in lagu jaro mawsuulka iyo caa'idka maxduufka waa labo waana inay isku macno yihiin ilaa xarfijerka isagoo isku xarafa uu kala macno duunaan karaa hadda mintu macaani badanay leedahay dhowr iyo toban macnahay gaartaa waxaa ka mida macaanideeda tabciidiya waxaa ka midoo kale ibtidaa'iya sooma waxaa ka mida bayaaniya hal macno waa inay wada leeyihin minta lagu jiray caa'idka iyo minta lagu jiray ismawsuulku waa inay isku macno yihiin afar waana inay isku caamil yihiin oo isku meel ku tacalluqaan isku caamil waa inay ku tacalluqaan marka marka caa'idka oo majruura la jaraa waxaa shardiga mawsuulkuna waa inuu majruuri isku isku xarafna waa inuu jiro xarafkaas waa inuu isku macno yahay waana inuu isku caamil yahay oo caamilka lagu tacalujinaya isku mid waa inuu noqdo oo lafdan wa macnan oo kale uu isku waafaqo afartaa shardiyuu kuu sheegay wuxuu ku yidhi wa shardu xadfi lcaa'idi caa'idka la xadfidiisa shardigiisa caa'idka almajruur la jaray bilxarfi lagu jaray an yujara horta waa in lagu jaro bimili maa xaraf wax lamida jura lagu jaray bi xarafka almawsuul mawsuulkuna waa inuu majruuriya isku xarafna waa in lagu jaraa labo waa halkaas laba shardi laba shardi oo kalena waa tanaa wayataxida waa inay isku mid noqdaan macnan xagga macnaha maca alcaamili caamilkuna waa in isku mid noqdaan iyadoo caamilkii la jiro waa inay isku caamiliyihin isku macnana yihiin naxw wayashrabu wuxuu ka cabaa min maaki xaggiisa tashrabuna aad ka cabaydaan wayashrabu wuxuu ka cabaa min maaki xaggiisa mintu waa mintu mimaa shay wax ka mida dhe tabciidya ka dhig minta wayashrabu wuxuu ka cabaa mimaa shay wax ka mida dhe tabciidya ka dhig wayashrabu wuxuu ka cabaa mimaa shay wax ka mid ah tashrabuuna aad cabaydaan minhu ay bacdahu gabalkiisa idinku aad cabaydaan ey aladii tashrabuuna minhu marka fiiri caaidkii xadfanaa waa minhudaas caaidku waa haadaas haadaas waxaa lagu jiray min sida ismawsuulkaba min loogu jiray min ma maadaas waa ismawsuulka soo maa mintii lagu jiro oo kalea lagu jiray waana isku macna labada minoo waa tabciidiya waxaana ku tacalluqa waxay ku tacalluqayaanna waa isku ficil isku macnoah isku lafdin camal ah oo mimaada hore waxay ku tacalluqay yashrabu minhuda dambena tashrabuuna tashrabuuna ay ku tacalluqay marka mawsuulkii majruur weeye isku xaraf waa lagu jiray isku macno waayihiin isku caamilna waayihin faslun fii bayaani اlmucarafi biaadati tacriif biaalati tacriif faslun fii bayaani اlmucarafi kii la macrifeeyey la caddayntiisuu fasal u yahay biaalati tacriif macrifaynta aaladeediina lagu macrifeeyey fasalkan wuxuu ka hadlaa macaarifta mid ka mida oo ah kii al lagu macrifeeyey wa ama almucarafu kii la macrifeeyey biladaati aadaatu tacriifka lagu macrifeeyey biladaati waa tacbiirka ugu fiican oo laga cabiro biladaati uu ku yidhi maxaa yeelay waxa wax macrifeeya waa laysku haystaa waxa wax macrifeeya a laysku haystaa maxay yihiin waxa wax macrifeeya marka adaatu tacriif haddaad ka cabirto aqwaashii o dhan waa kuu soo geli haddaad wax kale ka cabirto waa laysku qabsana wa ama almucarafu kii la macrifeeyey biladaati biadaati tacriif lagu macrifeeyey aaladda wax macrifayda fa huwa kaasu almucarafu waa isimka lagu macrifey bilalifi walaam marka waxa wax macrifayna maxay yihiin alifta iyo laamtoo wada socdaa wax macrifayna waa madhabka khaliil ibnu axmed shaykhu siiba weye imaamu sibwey shiikiisa oo khaliil ibnu axmed ah madhabkiisii wey madhabkiisi wey hamsadu agtiisa waa asliya waa asliya waana hamsatu qadcin maxaa loo xadfaa fi lwasli takfiifan likahrat اlisticmaaliya loo xadfaa sharaxayniniga waxaasoo dhan madhabka sibaweyhi laba qowla laga soo raraa qowl waa midku ina maali ka soo raray wuxuu leeyahay adaatu tacriif waa al oo iswadata ashoo dhan weeye laakiin hamsada waa zaaida waa zaaida fi lwasli waa zaa'idatun hamsadu cindahu waa zaa'ida qowlka laakiin mashhuurkaay caanbaxee siba wehi laga soo raraa waxay tahay adaatu tacriif waa laamto kali maahan hamsada kumana jirto hamsada hamsada waxaa loo keenay waxaa loo keenay wasiilatan jii'a bihaa litamakuni min alibtidaa'i bisaakini waa in lagu gaaro in hadalka lagu bilowdo xaraf reeban xaraf reeban mogta laguma dhawaaqi karo haddii laamtiio reeban lagu bilaabo tago warka laguma bilaaban karo marka waa wusla in lagu gaaro litamakuni min alibtidaa'i bisaakin marka waa la yska fadxiyaa hamsatulwasliga khilaafkeed iyadoo ah ilaa hamsatulwasli lama fadxiyee waana takfiif likahrati اlisticmaal qowlkaasna imaamu sibaweyhi waa loo nisbeeya shiikh la yidhaahdo mubarad abulcabaas almubarad asagu wuxuu ihi waxa wax macrifeeyaa waa hamsada ee laamta waxbaba maan macrifayno ee laamta maxaa loo keenay waxaa loo keenay lilfarqi baynaha wa bayna hamsat اlistifhaam hamsada wax macrifayda iyo hamsatulistifhaamaa lagu kala saaraa laamtaas marka aqwaashaas afartaa ku jirta maxaa wax macrifeeya sharxan afartaba inin dhigay wa ama almucarafu kii la macrifeeyey biladaati ay biadaati tacriif lagu macrifeeyey fa huwa almucarafu waa mid lagu macrifeeyey bilalifi walaan wahiya al wahiya ashi oo adaatu tacriif ah wahiya ay iladaatu bimacnaa adaat ugu celi wahiya adaatu tacriifkii qismaani duu qismayni waa laba qaybood mid saaxiib ah ahdiyatun mid ogaal loo nisbeeyey wa jinsiyatun iyo mid jinsi loo nisbeeyey asha labadaasaa loo qaybiya alcahdiya iyo aljinsiya waalcahdiyatu asha cahdiyadaa saddexa loo qaybiya cahdi dikri ah cahdi dihni ah iyo cahdi xuduuri ah cahdina macnaheedu waa ogaal shaygan saa lagu ogaado waa lasoo sheegay shaygan saa lagu ogaaday maskaxdu ku jira waaba shay la yaqaan shaygan saa lagu ogaaday hadduuba taaganya hortaada cahdigaa saddexdaas u qaybsama cahdi dikri ah macnaheedu shayaal isima lasoo sheega isagoo nakira hadhowba alla gelina ta mar kale lasoo celiyo marka markaan dambe waa la yaqaan saa lagu ogaaday hore sooti loo soo sheegay marka cahdiga taas waa la ogyahay shaygaa saana lagu ogaaday dikri soo sheegidii wuxuu ku yidhi waalcahdiyatu cahdiyada imaa lilcahdi ogaal inay u sugnaatay ogaal addikriyi sheegid loo nisbeeyey wadaalika tusaalihi naxwu fii zujaajatin dhalo ama qaruurad azujaajatu qaruuradii hadda lasoo sheegay dhaladii hadda lasoo sheegay fiil marka azujaaja ashaan ku jirtaa waxaa la cahdiyo waa la yaqaanaa zujaajadan waa la yaqaan saa lagu yaqaan ee waaba lasoo sheegay sooti hadda lasoo sheegay waa la yaqaan marka waxaad tidhahdaa azujaajatu dhalo dhe ama qaruurad dhe fii zujaajatin horta iyadoo nakiraha la sheegay marka hore kadibaa la soo celinaya iyadoo al ku jirto marka marka dambe ashu ku jirto asha ku jirto waxa laleeyahay waa cahdiyo shay la yaqaanay sheegay oo see lagu oqoday shaygaas horaa loo soo sheegay fii zujaajatin dhalo dhexdeed ama qaruurad dhexdeed azujaajatu dhaladii hadda lasoo sheegay dhe marka marka waa mid gaaroo la yaqaano waxaana lagu gartay soo sheegidii lasoo sheegay ow amase lilcahdi ogaalay u sugnaatay adihniyi maskaxda loo nisbeeyey maskaxaana loo yaqaan naxwo id waqti humaa nabiga iyo abubakrin sala allahu calayh wasalam filkaari godkii ay ku jireen marka alkaar godka god la yaqaanu ahaa oo jabalka laydhaha jabalu thawr oo magaalada maka almukarama halkaas koonfure uga aadan buurtaas dhakadeeda godka ku yaalla wey waa god la wada yaqaan magaalada maka halkan koonfure buur ka xigta weyn oo layna jabalu thawr halkaasayna rabeen inay aadaan nabiga sala allah alay slam iyo abubakr oo madiina marka maka la joogo dhankaasay jirtaa waqooyi marka nabigu xeelo dagaal daraaddeed maadaamuu og yahay hadduu baxo gaaladu inay raadsa doonto halkaas meeshii uu u baxay maadaama ay jirto ma aadin halkaasuu aad markaasuu jabalu thawr god ku yaallo dhakada ka ka koray koray dalqi gaalada halkaas u yaacay waa ninkii waa hijirooda qabta war qabta waa daa markii dambe laakiin waa tageen xaggana meel walba ha laga raadiyo markay yidhahdeen ninkii soo qabta boqol halaaduu leeyay ay iyagoo qamaamaya buurta kor tageen markaasay godkii nabigu ku jiray sala allahu alay slam iyo abubakar ay kor istaageen markaasay le meel ahaan nin ma joogo abubakar wuxuu yidhi rasuulka allow mid ka mid ah hadduu cagtiisa fiiriyo wax kale yuu fiirin cagtiisa hadduu fiiriyo waana arkay markaasuu yidhi maa danuka biinayni allahu taaliuma abubakar maxaad u malayn laba rabbi la jiro miyaa laga qaalib noqdaa waa may ha cabsan laa taxzan wey marka filqaari al id waqti humaa nabiga iyo abubakrin filqaari godkii ay ku jireen marka hadda qaarkan arsha ku jirta waa la yaqaan godkaan maxaa lagu yaqaan dihniga maskaxdu ku jiraan godka god hore loo ogaa wey ow amase lilcahdi ogaal alxuduriyi joogid loo nisbeeyey naxwo alyowma maanta waa maantay aayaddu soo degayday waa maantii sagaalaad ee bisha dilxija sagaal aheed ee carafa la taagnaa xajatulwadaac waaba la taaganya maantadan haddaan ku yidha miyay qaldami may waxaad ku garan inaad dhex joogto xuduuraa layidhaha cahdi xuduuriya wey alyowma maantadaanan akmaltu lakum iniin dhammaystiru ilaha yidhi diinakum diinkiina wljinsiyatu asha jinsiyada ayadoona saddex ay u qaybsantaa saddex wey wljinsiyatu ima litacriifi lmaahiya xaqiiqada la macrifaynteeda inuu sugnaado ayadu xaqiiqaday ku bare ee fardi ku barime sidaas darteeda ashaas oo la idhaahdo litacriifi almaahiya litacriifi almaahiya waxaa kaloo la yidhaha libayaani اlxaqiiqana waa la yidhaha waa isku mid libayaani اlxaqiiqa libayaani اlmaahiya libayaani طabiica waa isku mid inin dhigay sharxaa dhan in dhigay waxaana lagu yaqaanaa ashaas oo jinsiyada ah oo u sugnaatay litacriifi اlmaahiya kullu kama bedel noqon karto ta laga qaado meeshay ku jirto kullu lama dhigi karo xaqiiq ahaan iyo majaas ahaan midna looma dhigi karo maxaa yeele iyadu fardiyaal maba tusaydo afraad ma tusaydo jinsiyay tusayd naxwu wa jacalnaa waxaan ka yeelno ka abuurnay minalmaa'i xaqiiqada biyo xaggooda maahan biyo gaaroo la yiqiin maahan biyo dhanna maahan waa xaqiiqatulmaa xaqiiqada biyo wa jacalnaa waxaan ka abuurnay kulla shayin shay dhammaantii shaygoo xayin nool minalmaa'i biyo xaggooda xaqiiqatulmaa aan ka abuurnay wa imaa listiqraaqi lafraadda inuu sugnaatay tanana waxa weya waa jinsiya listiqraaqi alafraad ashaan isimka ay gasho afraadda oo dhan afraadda oo dhan oo jinsigaasu leeyahay ayay khasaa'isteeda ku camiineen fardi kasta xukunku waa ku dhaca sidaas darteeda waxaa lagu yaqaana ha layidhi kullu aad bedel ka noqon karta xaqiiqa ahaan waxna waa laga soo istidloo karaa saasaa lagu yaqaana ha layidhi waxaa lagu yaqaana ha layidhi isimka ay gasho horta wax waa laga soo istidnoo karaa tan labaadna booska ashu ku jirto waxaa la dhigi karaa kulli xaqiiq ahaana loo dhigi karaa waxaa tidhaa waama wa imaa listiqraaqi alafraadi wa imaa listiqraaqi afraadi ljinsi jinsiga afraadiisoo dhan maashaynteeda inay usugnaatay inay u sugnaatay naxwu wa khuliqa waa la abuuray al insaanu insaan dhammaantiis daciifan xaalu yahay mid taag daran hadda fiiri al insaan fardi kasta oo insaanka ka mid ay ku dhece hal fardi oo asagoo xoogle la abuuray miyaa jira mid walba asagoo tabar yara la abuuray fardi kastaoo insaanka ka mid waa midda ku jirta walcasri ina alinsaana fardi kasta oo insaanka ka mid a lafii khusribu ku jira ila aladiina aamanuu waa taas waxa laga soo istinooda maxaa yeele fardi kastay ku dhece waa asha cumuumka faa'ideeda ow amase listiqraaqi khasaa'is alafraad ama waxay u sugnaatay afraadda khasaa'istoodii in la maasheeyo macnaheedu waxay tahay hadda ashaan hore ashaan hore fardi kastay ku dhacay ashaan waxay uga duwan tahay afraadda jinsigaas ku wada dhici mee fardi fardi laakiin afraadda fardi kastaa sifadii uu lahaa ayay aruurine hal fardii isku keeni afraadda jinsigaas sifaaddii uu lahaayoo wanaagsaneed sifaaddii oo dhamay koobin laakiin afraaddii laftirkeeda koobima moogtahay ashan oo istiqraaqiyadaa oo listiqraaqi afraadi waxa way jinsi aheed fardi kastay gaar ugu dhexayda hadda fiiri al insaanu marka la yidhi fardi kastoo insaanka ka mid a isagoo daciifa la abuuray waalcasri ina alinsaana lafii khusrin fardi kastoo insaanka ka mid oo khasaaro ku sugan yahay haddaan afarta sifo laga heli waa noocaas kulliyaa marka ka bedel noqon karta haddii carabiga ay tahay qur-aanka hadee waxba lagama bedelo sidiisa weeye ow amase listiqraaqi khasaail ifraad tan waxay tahay afraadda sifaadda ay la kala tagsan yihiin ay koobeen naxw anta rajulu adugu nin baa tahay cilman min jihati cilman xagga cilmiga hadda fiiri arrajulu asha ku jirta macnaheeda loolama jeedo adduunka wixii fardi joogay oo rajul ahayoo dhan ah adiga kugu dhex jira maaha taas laakiin xaalo loola jeeda sifaaddii wanaagsaneed oo cilmiga ku saabsaneed ee afraadda ku kala tagsaneed fardi naxwaduu caalim ku yihi fardina wuxuu caalim ku ahaa sarfiga fardi kalaa wuxuu caalim ku ahaa taqaquskiisu waa xadiidka mid kalaa taqaquskiisu wuxuu ahaa usuulu fiqiga mid kalaa taqaquskiisu wuxuu ahaa tafsiirka mid kale adabka ku taqaqusay afraaddaas cilmigay ku kala duwneed dhammaan adiga isku darsaday wey adugu xagga jir ahaan hal daataad laakiin maxaa kugu kulmay khasaa'istii ay la kala gaar ahaayeen anta adiga arrajulu nin oo dhan ayaa tahay kullu yaa bedel ka noqon kartaa limajaaz anta kullu rajul yaad dhihi karaa nin oo dhan adaa ah maxaa loola jeedaa khasaa'istii wanaagsaneed ee cilmi ku saabsaneed ee ragla kale noqday khasaaistii o dhan aday isku kaatib khalaas mar hadda adigu joogto cid kale looma baa cilman min jihati cilmi xadiidka nabiga laga wariyo oo mursalkaa xadiidkaasaaba ayba u deliishadeen kullu saydi fii jawfi اlfara nabigu waxay leeyihin salى اllahu calayh wasalam abu sufyaan uu soo jiidaya islaamnimada uu soo jiiday islaamnimada uu u soo jiidaya markaasuu ku yidhi kullu saydi fii jawfi اlfara ugaar oo dhan ximaarulwaxshi ayuu ku dhex jiraa ugaar oo dhan ugaarta mid waxaa loogu exdaa hilib macaan oo hilibka aad u macaan midna waxaa loogu exdaa hilib badi hilib badan uu leeyahy mid waxaa loogu exdaa subag wanaagsan oo dawaahu leeyahy oo subag badanna waa leeyahy ugaarta waa kala duwanta marka waxaa la ximaarulwaxshi wixi o dhan waa iskugu yimi hilibkiisu waa macaan yahi tiradii waa ka bata subag waa fadhiya waxa way nimc oo dhan isaga iskugu tiri marka haddaad ximaarulwaxshi hesho uma baahnid ugaar kale maxaa yl wax alla wixii kala duunaayo ugaarulheba say ku jirta soo ma jeedid marka hadda kullu saydi fii jawfi lfara waxa loogu mahmaano waa ninka la ammaanayo marka abu sufyaanow ragba aduu kugu idil yahay wey ragba aduu kugu idil yahay sifaadii wanaagsaneeda rag lahaa aday kugu jirtaa hadday aftaannimo tahay hadday geesinimo tahay hadday sabar iyo dulqaad tahay hadday hogaamin iyo maamul tahay wixii o dham aday kugu dhay alla war waa lagu jecelyay meeshaan ka soo ordaa waa la soo jiidaa haddaad tiraa waxba ma geshid uula inaan wax galaan kutusa markaasu ku dhiba ha ha marka mogta wax ma geshid lama yidhahdo dadka a laakiin haddaad tiraa maasha allah cajaa'ibaad leedaa khalaas waaba dhinacu u dhacay waaya wuxuu ku yidhi wa tubdalu waa la bedelaa laamu al al laamteeda miimanaa loo bedelaa fii luqati ximyar luqada reer ximyar luqada reer ximyar reer ximyarku waa qabiilo carabta ka mid a al meesha aan leenahay laamta iyagu miimay u bedelayeen am ay leeyihin am ay yidhahdeen oo waxay dhahan nabigu waaba ku hadlay luqadaas laysa minim birim siyaamu fi safari fiiri luqada carbeed oo kale waxay ku tahay laysa min albiri siyaamu fi safari waana xadiis saxiixa marka oo kolleyba hadda luqadan mauba laakiin luqada kale xadiisku waa sugan yahay asagu shakima laakiin kan oo oo reer ximyar oo laysa minim birimsiyan fi safari ma aanan baarin waaya marka xadiiskiis kale waa haabit oo bukhaari iyo muslim iyo qayrkooda ku yaalla xadiisku asalkiisu laysa min albiri oo wuxuu ahaa nin ayadoo safar la yahay ayaa nin soo mana dhacay markaasaa maro dallad looga dhigay nabigu sala allah alay slm muxuu ahaa yuu yidhi kaas markaas yidhaahdeen waa nin soomanoo dhacay ta awoodi waayo soonka ruqsadiina qaadan maaha markaasaa nabigu yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar ka mid maahan daacada ilaahay loogu dhowaado in safar lagu soomo culammadu waxay yidhahdeen nabigaa ku soomay waa la hubaa soonka qayb ka miduhu inuu biriga ka mid yahay maxayna nabigaa sameeyey isagoo musaafira laakiin ashaan waxay ku dhacayda soonka nuucaana soonka nuucaana oo qofkii la dhacayo oo isagoo ruqsadii heli kara midkaasu ka mid maaha adduunka meeshii lagu arko waa mar moogta cumuumka ashu marna waxay noqotaa la yidhaahdaa waay noqon waxay noqotaa mar waa afaada jinsiga o dhan ay iskaga dhacayda oo bictibaarilwadciyay noqonaydaa oo istiqraaqiye ah marna waxa bictibaari sababu cumuumka noqona xadiisku sababtuu ku yimid meel alla meesha lagu arko biri ma nuucaas marka bictibaari sababu mar noqona marna bictibaari lafdigu noqona cumuum markaana kore waa bictibaari sabab waa sababulwuruudka xadiidka unbaa cumuumka noqona ee cumuum waa ku jira meesha marka laysa minal biri meesha minin biri dhe asiyaamuna am siyaamu dhe fi safarina fim safari marka laysa minin birim siyaami fis fim safari sidaasay u hadlayaanoo waxay leeyihiin laamta ayagu waxay u bedelayaan miim marka waa la mid marka al waxaa la mid ah am oo luqatu ximyar faslu wa ama almudaafu isimkii loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid waaxidkoo min haadi lkhamsati ka mid a hadda shan a lasoo sheegay macrifa waxaa lasoo sheegay damaa'irtii waxaa lasoo sheegay calamkii ismu ishaara lasoo sheegay isim mawsuula lasoo sheegay waxaa la soo sheegay almucaraf biladaad shan soo maahan kii loo idaafeeyey khalaas waa malmudaafu kii loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid waaxidkoo min haadihi lkhamsati shantan ka mid ah wadaalika tusaalihii naxwu qulaami oo kale weeye qulaam nakiru ah maxaa loo idaafeeyey waxaa loo idaafeeyey damiir oo ah yaa mutakalim damiir mutakalim wa qulaamika waxaa loo idaafeeyey damiir lmukhaadab wa qulaamihi zayd addoonkiisii waxaa loo idaafeeyey damiir lqaa'id wa qulaami zaydin maxaa loo idaafeeyey caalam wa qulaami haadaa ninkan addoonkiisii ismu ishaara loo idaafeeyey wa qulaami ladii ninkii addoonkiisii qaama uu istaagay abuuh lagama reebi kara qaama abuuh sababtoo ah waa siladii iyo caydkii aladiidu maba noqoyda macrifo haddaan silada iyo caydka la daba dhigin iyo wa qulaami rajuli ninkii addoonkiisii ninkii addoonkiisii meeshaas marka fiiriya wa ama almudaafu kii la idaafeeyey ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey waaxidkoo min hadi lmacaarifi ka mida alkhamsati almutaqadimati fiiriya meeshaas saddex shardiay leedahay marka idaafadu ay macrifanimo keenaydo mudaafku mudaafuleyga waxyaalaha uu ka kasbado waxaa ka mid ah macrifanimo laakiin saddex shardiyu leeyahy saddexii shardiyu kuu sheega wuxuu ku yidhi idaafatan macnawiya idaafadu waa inay idaafa macnawiyaata maxaa baxay idaafo lafdiye laydhaha soo socota idaafadu waa inay macnawiyo tahay koo waa shardi walam yakun isimka mudaafkaana waa inuusan ahayn mutawaqilan mid ku fogaaday fi libhaami qarinta waxaa jirta asmaa laydhaha alasmaa almutawaqila fi libhaam oo aan weligood macrifoobin si kastoo loo idaafeeyo ama alla gelsho weligood haddii la idaafeeyo ma ma macrifoobaan sida hayru iyo mitl oo kale weeye walaa waaqican mawqica nakira boos nakirana waa inuusan isimkaas la idaafeeyey isimka haddii boos nakira u dhaco maalan waxaad soo ogaatay najruumigii isimka xaalada noqona waa inuu nakiro noqdo waa inuu nakirayy waxaa jira mararka gobol isim macrifaha booskii xaalada dhaca markaas oo kale oo aad aragto isimna macrifaho boos xaalad dhacay waxaad leedahay isimkaasu waa nakiro xagga macnaha maalan waxdahu aad u badan waxdahu waxda oo la idaafeeyo damiir loo idaafey sooma jeedo oo xaalo ah bimacnaa munfaridan wey waa nakiro idaafadaas macrifanimo u keenimi maxaa meesha ay taallo waa meel xaalo xaaladuna waa nakiro saddexa shardiyaa la rabaa idaafadu wayna macnawiya tahay kow isimka mudaafka waa inuusan ahayn mutawaqil filibhaam qarinta mid ku xeel dheeraaday walaa waaqican mawqica nakira boos nakira mid nacayna waysan ahayn maxaa baxay faqaraja waxaa baxay almudaafu kii la idaafeeyey idaafa lafdiya ka idaafati lwasfi sida wasfiga loo idaafayna ilaa macmuuli isim faacilka waxaa loo idaafayna mafcuulkiisa waa noo imaan doona ism mafcuulna maxaa loo idaafayna naaibu faacilka sifo mushabaha maxaa loo idaafayna marfuuceeda waa noo imaan doona kuwaas waxa weeyaan macrifanimo kama kasbadaan markaad aragto wasfi la idaafeeyo loo idaafeeyey waxa weeyaan macmuulkiisii macrifanimo kama kasbanayo waxaa la yidhahdaa takfiif iyo fududaynu ka kasbana waxaa kaloo baxay walasmaa ayaa baxeen walasmaau almutawaqilatu fi libhaam asmaada ku fogaato ku xeel dheeraatay qarinta sida mihaal ka kayri wa mili oo kale weligood ma macrifoobaan hayr iyo mili waxaa saddexaadoo baxay wal waaqicu kii dhacay mawqica nakirati ka ka waxda oo kale waxda wey waaxida maahan waxda ma ilaa boos xaalu dhacay boos xaalu dhacay marka inta kale saddexa shardi haddii la helo saddexdaa shardi haddii la helo khalaas isimka waa macrifo mudaafka ah oo loo idaafeeyey macrifo yuu ku darajo yahay wuxuu ku darajo yahay mudaafuleyga ilaa marka laga reebo kii damiirka loo idaafeeyey oo asagu ku darajo ah calamka wallahu subxaana wa taala alam sal allah ya naxwu qulaami waay wa qulaamika wa qulaamihi naxwiya mudaaf qulaami wa mudaaf